guddiga qaran ee qabanqaabada toddobaadka xorriyadda ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada muqdisho caasimada dalka kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha u diyaargarowga xuska toddobaadka xorriyadda oo ka mid ah munaasabadaha qaran ee ugu muhiimsan dalka intii uu socday kulanka xubnaha guddiga ay waxay ka wada hadleen jadwalka munaasabada isku xirka hay-adaha kala duwan ee dowliga ah iyo sidii bulshada soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa in ay si fircoon uga qayb qaataan xuska taariikhiga ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyey kulankan ay isugu yimaadeen xubnaha guddiga qaran ee qabanqaabada toddobaadka xorriyadda halkan caawa waxaa ku shiray guddiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xabsen cabdi barre u xil saaray inay qabaqaabiyaan ummadda soomaaliyeed xasuusiyaan waxaa ka dhexeeya ee ugu weyn ee ah maalintii ay xornimadooda iyo sharafkooda qaateen runtii waxaanu dooneynaa laga bilaabo caawa waxaa t v-ga qaranka iyo meelo badan ka bixi doona barnaamijyo lagu xusayo taariikhdaas weyn ee soomaaliyeed oo lixdan iyo shan sano lixdan iyo shan guuradii xornimada soomaaliya oo sidaan sheegay ah waxa ugu weyn ayna ka dhexeeya sharafkeenna iyo karaamadeenna waa ka xunnahay in qarankeennu dee uu liicay oo dagaallo sokeeye oo dadka soomaaliyeed igu gacantooda isugu geysteen uu ku burburay laakiin dalku hadda meel xoog leh ayay dowladnimadu maraysaa weli wax badan baa dhiman laakiin aada iyo aad baa sanadba sanadka ka dambeeya dowladnimada iyo awoodeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo maqaamka ay adduunka ku leedahay aada u soo weynaanaya marka munaasabadahaasaa bilaaban doona oo aan soo jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed bahda warbaahinta dhaqanka waxgaradka gabdhaha soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo weliba sanadkan laba kun labaatan iyo shan oo aan sheegay lixdan iyo shan guuradii inay tahay muhiimad gaara uu leeyahay marka muhiimadaasaan weyneyn doonaa insha allahu tacaala marka hambaryadaa horudhacaa baan shacabka soomaaliyeed u dirayaa iyo inay la shaqeeyaan hay-adaha dowladda ee labada heer ee dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo munaasabaduhu iyo dabaaldega iyo qabanqaabadiisu ka bilaabay kulankan ayaa kusoo aadaya xili lagu soo food leeyihiin maalmaha xorriyadda taasi oo si weyn dalka looga xuso sanad waliba